waxa uu ihi waa mursalul asxaabi asxaabta mursalkoodu qul waxaad tidhaahdaa muttasilun mid xidhiidhsan weeyaan id cille qaaliban sida faraha badan yaxsulu cani saxaabiy saxaabi xaggiisu ka yimaadaa oo waxa uu ku yidhi haddii uu soo arooro mursaluu leeyahay saxaabi isaga waxaad tidhaahdaa waa muttasil sida faraha badan saxaabi saxaabi buu ka wariyaa inuu mursal iyo maxaa lagu ogaanayaa dee waxaynu ogaanaynaa dhacdadaa uu wax ka sheegayo inaanu nebiga la jooginba ama wakhtiguu nebigu xadiidkaa sheegay inaanu jirinba waaba sida caa'isho iyo ibnu cabbaas iyo dhacdooyin ka horreeyey oo ku saabsanaa khadiijo iyo sidii caashu uga warrantaba weeyaane markaa innagoo garanayna inaanu joogin haddana marka uu xadiidkii wariyo waa mursal baa lagu tilmaamayaa mursalu saxaabiy muttasilun iska dheh laakiin waxa uu ku leeyahay markuu nebiga la jooga hadduu khayru mumayis ahaa waaba sida ee cabdilaahi ibnu cadiyin oo kale iyo maxamed ibnu abibakar oo kale mursalkoodu waa khayru maqbuul buuhi almunqadic waalmucdal labadaasaa markaa haddana uu ka hadlaya munqadic iyo mucdal waxa uu idhi saaqidu raawin raawi ka uu ka dhacsan yahay raawiga oo laysa bisaxaabiy aan saxaabiga ahayn munqadican baa yudcaa lagu magacaabaa cala asawaabi qowlka sawaabka haddii aynu qabanno min mawdicin meel qura ahaayaa aw laa ama dhowr meelood ahaayaa wa minhu waxaa ka mida rajulun shaykhun wa shaykhun baa ka mida naxwuhu iyo wa naxwuhu baa la mida wadaa kaasina almucawalu in mubhamkaa lagu daro munqadicah waa ka mucawalka ah ee la cuskaday waxa uu ku leeyahay haddii sanadkii nin quri uu ka dhacsan yahoon saxaabiga ahayn munqadic baa lagu magacaabaa sida sawaabka ah bal iga waran haddii mid saxaabiga ahay ka dhacsan yihi dee mursal baa lagu tilmaamayaa mursal baa lagu tilmaamayaa mursalkaa horena waynu soo dhaafnee sababta loo diiday waxa weeyaan haddii la og yahay inuu martaqaanaa ka dhacay yahay uun saxaabi dee asxaabtu dhammaantoodu waa caadiliin waa la iska qaadan lahaa ee waxaynaan ogeyn inuu saxaabi yahay iyo inuu cid kale yahay ka dhacay marka haddaba haddii ka dhacsani uu yahay saxaabi munqadican yudcaa cala asawaab min mawdicin aw laa marka uu ku leeyihi waxaa laga yaabaa midhaaf marka iminka miduu dhaco ee haddana mid kale oo xidhiidhsani uu yimaado in haddana dabeedna uu mid kale dhaco sidaasuuna usii wado oo shan meelood ay wax ka dhacsan yihiin markaa min mawdicin aw laa taasuu ku tilmaamayaa munqadicii dhowr meelood buu ka go'naan karaa mubhamkiibuu haddaba ku daray munqadica oo rajul iyo shaykh iyo kuwayaalaha imra'atun iyo ay ku jiraan sanadkii in kasta oo markii uu ka hadlayay ciraaqitaa uu ihi qultul asaxu innahu muttasilu laakina fii isnaadihi man yujhalu waxaan leeyahay buu ihi mubhamka noocaasi waxau noqonayaa muttasil ee waxaa la leeyahay un waa mubham oo sanadkiisu ku jiraa mid majhuuli wadalmucawalu marka uu ku leeyahay mubhamkii in lagu daro munqadica ayaa ah qowlka mucawalkaabuu kuhe la cuskanayo wa minhu haddaba waxaa ka mida kan munqadica la ydhaahdo dulkhafaa qarsoonida kii u saaxiibka ahaa kaasaa isaguna ka mid noqonaya idaa manacaasara idaa rawaa marka uu wariyo manacaasara qofay isku casri yihiin ayuu weri ayuu weriyey xadiida man caasara mid uu la mucaasarooday xadiidkiibuu wariyey lam yarwi xaal aanu warinin maa rawaahu xadiidkanuu wariyey caman dukira cidda markaa la sheegay aanu ka warinin waxaa ka mida isaguna oo munqadicii soo gelaya kaa lagu tilmaamo inuu yahay markaa dulkhafaa mid qarsooni u saaxiiba wa min almunqadic almursal dulkhafaa waa mursal khafiy wuu inoo sheegi doonaa markaa ka mursal khafika la ydhaahdo isaga qudhiis waa qayb munqadica ka mid ah ii suuree bal hadda waxa weeye inuu ka wariyo xadiidkii ayuu sheeganayaa inuu hebel ka wariyey hebelkaana waa isku casri kamanuu wari ninkuu sheegtay inuu ka wariyey oo markaa waxa weeye idaa man casara idaa rawaa man casara qofay isku casriyiin buu ka wariyey xadiid lam yarwi maa rawaahu haddana kan uu leeya waan ka wariyay xaqiiqanimo kamuu warin caman dukira cidda la sheegay ee markaas waana isku casri waana laga yaabaa inay kulmeen sidaa darteed soo saaristiisu way adagto waxaa lagu magacaabay mursalulkhafi ayaa kaa la yidhaahdaa dheh yucrafu haddaba waxaa lagu garanayaa kaa khafigaa bintifa simaaci bintifaa'i simaaci maqal oo meesha ka baxa mutlaqan iyadoon laba kala qaadin kadaa sidoo kale waxa ah idaa nafyuliqaa'i idaa xuqiqa marka la yaqiiniye la sugo nafyuliqaa'i kulan la'aantii xuqiqa la sugo mursalkaa khafigaa waxyaabaha lagu garanaya waxaa ka mid a xadiidkii munqadica ka dhigaya ninkanuu sheeganayo inuu ka wariyey oo markaa dabeetana la ogaada inaanu kaba maqalba mutlaqan maxay tahay mutlaqan waxa ay tahay canitaqiidi bikownihi nasa bacdul a'imma oo markaas ama ha ka wariyo xadiidkan ama shay kaleba ha ka wariyo waxaa la ogaaday inaan waxbaba ka maqalba kan uu sheegtay iyo mid kale toona sidoo kale waxa ah waxaa la yaqiiniyey labadaan nin weligoodba may kulmin baa layidhi mar way kulmeense laakiin waxba kamuu maqal oo waata hore oo waxaa la xaqiijiyey intifaau simaaci marna mabay kulminba isku casri ha ahaadeen se laakiin nafyuliqaa'i xuqiqa waxaa la xaqiijiyey inaanay weligoodba kulmin waa arrimaha lagu garta mursalulkhafiga ee rag markaa baxsiga geli kara ayaa kolkaa soo saaraya te soo saaraya taa waxa uu haddaba sheegayaa mucdalkii waa mucdalun xadiidka mucdalka la yidhaahda khaalid mid ka madhan weeyaan min raawiyeyni laba raawi iyo fasaaciddan wax ka badan laakiin maca tawaali xidhiidh mici waa inay isku xigaan oo marka iminka sanadka dhexdiisa la maraya laba nin oo isku xigaa waa inay dhacaan laba qof oo isku xigaa hadday doonto in yar marka la dhaafo haddana laba kaleoo isku xiga ha dhaceen se laakiin waxaa laga ilaalinayaa mid qura inuu noqdo ka dhacay hadduu mid qura noqdo de waa munqadac aynu soo marnay markaa farqigaasaa udhexeeya maca tawaalidaasa shardiga tii horena biduuni tawaali bahay oo haddaad tidhaahdo mid mawdicin awlaa kolkuu lahaa muxuu u jeeday dee waa dhowr meeloodoo midba mid ka dhacsan yahay tanna waa maca tawaali wa mucdalun khaalin min raawiyeyni fasaacidan laakiin maca tawaali wey alcuncunatu wa naxwuhaa xadiidkiioo lagu wariye cancana iyo waxyaabihii la mida waa mu'anankii iyo iyo kuwayaalahaasuu noqonayaa wamaa xadiidka ruwiya lagu wariyo biqaalo lagu wariyo aw bican lagu wariyo aw bi'anna lagu wariyo fa mawsuulun dheh waa mid la xidhiidhiyey mataa maacanna marka uu daahiro yaslamu isagoo ka nabadgelaya tadliisahu tadliiskiisa ka nabadgelaya ittifaaqan kaga nabadgelaya tadliiska oo minhu xaggiisa ka ahaaday maca ijtimaacin kulan micii kulankaasoo qad abaahu muslimun uu diiday laakiin tacaasuran yashtaridu waxa uu shardiyayaa ninka laydhaahdo muslim tacaasuran buu shardiyayaa inay isku wakhti ahaayeen wa duulul ijtimaaci kulanka labada qof oo dheeraadayna ra'yun weeyaan wa fii macrifati alakhdi inuu ka qaadan jiray oo la ogaana nisaacun dood baa ku sugan waxa uu koodha xadiidkan lagu wariye qaala iyo can iyo anna waxaa lagu tilmaamayaa mid xidhiidhsan inuu yahay waa goorma waxa weeye marka uu ka badbaadayo tadliiskiisa ee macnaha ninkan canta ku warinaya aanu mudallis ahayn oo waa kaa aynu soo qaadanay yaslamu tadliisahu itifaaqan minhu oo markaa tadliisuhu buu dhaha tadliisahu bay ku fiicantay naqligu saasu ah oo waa in uu ninkan cancanada ku warinayaa tadliis ka nabadgelaya weliba ka nabadgalkaa la shardiyaya inuu ka nabadgalo tadliisna waa itifaaqan oo culimmada oo dhan baa isku waafaqday midhkaa maca ijtimaacin qadabaahu muslimun sow maaha labadaa nin waa inay kulmeen bukhaari baa shardiyaya muslimna wuxuu leeyahay ninkan anta ku warinaya iyo wixii la midii waa inaanu mudallis ahayn yaa laakiin inay waxba kulmeen in lama shardiyayn saasuu isagu leeyahy qadabaahu muslimu waa kaa bukhaari baa sugay laakiin tacaasuran laakiin yashtaridu tacaasuranna waxa weeyaan muslim waxa uu leeyahay tadliisa ka nabad galo waa sax isku casrina ha ahaadee oo waa tacaasuran taa se laakiin shardigaa uu soo qadimay ijtimaaca ah muslim isagu ma shardiyaya uu ka saaray idan markaa bukhaarina saddex shardi buu leeyahy oo ah inaanu mudallis ahayn tacaasurna ay leeyihin ijtimaacna jiro oo ay kulmeen muslimna dee waa labun buu leeyaho tacaasur iyo iyo inaanu mudallis ahayn qolyaha qaar baa shuruuddii shan ka dhigay oo waxay idhaahdeen waduulul ijtimaaci ra'yu oo waa inay muddo dheer wada joogeen bay leeyihin oo waa inaanu mudallis ahayn waa inay isku casriayeen waa inay kulmeen muddo dheerna waa inay wada joogeen bele waa afare ma garanaysa shardi shanaad bay kusii dareenoo wa fii macrifati lakhdi nisaacun dood baa ku sugan macnaha in la ogaa inuu ka qaadan jiray oo waxay leeyihiin afartaa shardiye horena ha la soo hayo weliba ha la ogaaday inuu ka qaadan jiray markaas sidaas uyioo kaasna waxa uu noqday goorta lagu tilanayo mawsuul xadiid can iyo anna iyo wixii la mida lagu wariyey goormaa mawsuul la ydhaha marka quyuuddaa la helo weeye takhaalafu hiqaati bilwasli waalirsaali aw alrafci waalwaqfi wanaxwi nimankii hiqaad ahaa oo isku khilaafay wasli iyo irsaal waa isu cagsi qaar baa mawsuul ka dhigay qaarna mursal rafci iyo waqfina waa xagga matniga qaybtaa horena sanadkii ahayd markaa qaar madfuuc bay ka dhigeen hiqaadii qaarna mawquuf wa rujixalwaslu wasligii baa la rajaxay waqiila waxaa la yulxadu cagsun sidaa dabaroggeedaa la milicsanayaa aw il akaru qolada badan baa la eegayaa la milicsanayaa aw man axfadu cidda markaa xifdiga badan ayaa la milicsanayaa oo afar qowl afarta qowlbana waxa ay ku sugan yihiin marka raggii fiqaadaha xadiiskii ay isku khilaafaan ee qola ay mawsuul ka dhigaan qolana mawquuf cala asaxaabiy maxaa la yeelayaa keebaynu qaadannaa ma siyaadada mise la'aanteed ilaan iminka siyaadadu halkeeday ku jirtaa waxay ku jirtaa dee ninka ka dhigay mawsuul markaa qolo waxay leeyihiin wasliga ha la qaato qolana waxay leeyihiin sida axwadkee dadaalka badan ha la qaato oo yulxadu cagsu cagsiga ha la milicsado ah markaa dee inuu mursal yahay xaggeeda aanu baydhna qaarna waxay leeyihiin agtarka ha la raaco wasli iyo irsaal mid kasta ha ahaadee qolada badan xaggooda aynuu baydhno markay dadku iskhilaafeen qaarna waxay leeyihiin dadku isku wada mid maahee wasli iyo irsaal mid kasta haadee axfadka xaggiisa aynu marno ninka markaa xifdiga badani ka uu sheegunaan qaadano waa markii ay isku khilaafeen wasli iyo irsaal rafci iyo waqfina waa kan waalxukmu lirafci musaxaxun waalxukmu xukum lirafci la xukumo musaxaxun mid la saxeex yeelay weeyaan wakaa oo markay isugu khilaafeen mawquuf iyo marfuuc waxaa loo saxeex yeelay in la qaato marfuuca waxa uuna in yacin haba ka daahiro min waaxidin qof qura haadaa kan dambe iyo wadaaka kaa hore laba arrin baynu soo sheegno midi waxa weeye daaka oo waa kee waa wasli iyo irsaal midina waa haadaa oo waa rafci iyo waqfi oo waa kan dee wal xukmu lirafci kusoo xigsiiyey labadaasi haba ka daahireenoo ha ka yimaadeen qof qura oo macnaha qof quri marna ha ka dhiga mawsuul marna mursal qof quri mar xadiidkii ha ka dhiga mursal marna marfuuc ee kolley wuxuunaynu eegaynaa xukumkanunbaa ku dureeraya walxukm waxa uu ku uhi wa in min waaxidin qof keliya haadaa kan dambe iyo wadaaka kaa hore yacin ha ka daahiro oo arrinkani qof quraba ha ka yimaado qof quriba isagu ha iskhilaafo ee kollayba sidanunbaa loo wadayaa buu ku leeyahy uma alxukmu lirafci hunaa walwasfi fii maa taqadama wain kaana min raawin waaxidinba ha ka ahaado kamaa idaa arsalahu abu hurayra ayaa waqti irsaaliyey waqtina musnad buu ka dhigay waqti wuu rafciyey waqtina mawquuf buu ka dhigay waxa uu ku uhi wahaakadaa sidaasuu ahaaday oo markaa loo qaadan doonaa kulluladii kii dhammaantii zaada uu kordhiyey ahiqatu qofka hiqada ah yuqbalu waa la aqbali mutlaqan iyada oo markaa aan laba kala qaadin dheh ama siyaadadaasi qofka ka ahaato ama dad badani ha isku khilaafeen ladaa man xaqaqah cidda man xaqaqahu xukumkan cidda xaqiijisay agtiisa waxa uu ku uhi wax allo wax kasta oo qof hiqa ahi uu siyaadiyo waa la aqbali doonaa oo markaas mutlaqanna waxa ay noqonaysaa ama qof keliya ha iskhilaaf oo marna siyaada ha la yimaado marna la-aanteed lafdigiiyo macnaha mid kasta ah xukum sharciya ku tacalluqa amayuu ku tacalluqin xukum ha bedelisa amayay bedelin icraab ha bedesha amayay bedelin majlisku ha itixaada amayuu itixaadin saakid kuwa ka aamusay ha badnaadeen amayay badnaanin waa toban arrimood oo lasoo cardiyo dee waa kii suyuudigu aada uga hadlayay cinda man xaqaqa sidaas weeyaan wa in yaku haddaba haddii uu ahaado shaygii siyaadada ahaa in yuujadde wa in yaku ay yuujad haddii la helo ashuduudu shuduud haddii la helo fardudhu shuduud kaa celi kamaa sidii culima lagu ogaaday dal xukm xukumkaa isaga ah sidii lagu ogaaday fii kulli shuduudi shuduud dhammaanteed shaygan ziyaadada ah ee aynu sheegaynaa waxa weeye inaanu shaad ahayn shaadna dee wuxuu ahaa qofkii iqad ahaa oo awtha khilaafa ama hiqaad khilaafa markay taasitay shaad buu noqonaya shaadkiisa celi sidii xukumkaa celinta ah shaad dhammaantii loogu ogaaday oo xukumkaasi waxa weeyaan uu kuu sheegaya waa raddiga raddigaa waxa lagu ogaaday shuduud dhammaantii kamaa kamaa sidii culima lagu ogaaday dalxukm xukumkaa isagaa fii kulli shuduudi shuduud dhammaantii culima waxa uu ku hi atadliis tadliisku waa saddex qaybood waa cuyuubta markaas la diiday weeyaan tadliisulisnaad mid laydhaa iyo tadliisu shuyuuq mid laydhaa iyo tadliisu taswiya mid laydhaa saddexdaa qaybood buu akhwaana low noqdaa bal hadda laba waa sanadko waa tadliisulisnaad iyo tadliisu taswiya waa iyo markaa tadliisu shuyuuqoo gooniya xukumkiisuna waa wax la diiday weeyaan waxa uhi bal hadda u fiirso isqaadu raawi qof raawiyahoo la rido iyo wartiqaa hamsihii shicirku u tuuree wartiqaa'un korid loo fuulo oo loo gudbo liman calaa cidda ka sii sarraysa ka ah mucaasiran xaaluya qofkan gudbayaa mid la mucaasarooday bican loogu gudba iyo washibihii wixii la mid a ijtalaa waxa uu isqaadkaasi daahiriyey tadliisalisnaadi tadliiska tadliisulisnaadka la ydhaahdo ayuu daahiriyey oo kaasaa loo yaqaanaa faman wasima bihi haddaba cidda lagu calaameeyo xadiiduhu xadiidkiisa qofka tadliiskaa lagu calaameeyo culima waxa lagu ogaaday biraddi celin baa lagu ogaaday mudlaqan iyadoon laba kala qaadin waxa uu ku odhi ninkii raawiga ahaa haddii uu markaa tuuro sheekhiisii oo shaykhu shaykhu u gudbo can iyo an iyo qaalo iyo waxyaabihii la mida uu ugu gudbo tadliiskaa waxaa la yidhaahdaa tadliisulisnaad qofka lagu ogaado xadiidkiisa tadliiskaa inuu had iyo jeer dhex geliyana waa la radiyayaa oo waa laga tegayaa dhe hadda oo wax la qaadanaya ma ah oo markaas mudlaqanna bayanu simaaca am laa dallasuu can ihiqaati can hayrihim waa kaa mudlaqa kuusii fasiraya shaarixu oo maalan sheekhiisii wuu ka boodayaa shaykhu shaykh buu u boodayaa maxaa kalifaya inuu u boodo sheekhaa daciif ama sheekhaa da'diisu yar tahay ama sanadkuu gaabinaya qarad aqraadda had iyo jeer tadliiska keenta dee waad sii eegan doontaa shuraaxda way ku badantay si kastaba ha ahaato kol hadduu sheekhiisii intuu ka tegey nin kale oo ay isku casri ahaayeenoo shaykhu shaykha uu u booday yaa tadliisiga dheh waxa uu ku uhi laakiin qabuuluhu mudaliska xadiidkaa tadliiskuu ku jira in la aqbalayo marka uu ku leeyahay qabuuluhu waxa uu noqonayaa tafsiil in la geliyo cinda akar almuxadisiina waalfuqahaa'i walusuuliyiin laakiin qabuuluhu aqbalidsiisu huwa isagu almurajaxu ka la rajaxay weeyaan idaa wakhtiga sarraxu ay caddeeyaan biwaslihi xidhiidhkiisa ahiqaatu ay caddeeyaan xadiidkan markaa tadliisku uu ku sugan yihi marka ay caddeeyaan niman hiqaadihi dariiqooyin kale inuu ka xidhiidhsan yahay waa la aqbalayaa oo in la aqbalaa murajaxa oo rajaxan maxaa yeelay dee kolkaa waxaynu ka cararaynay kolkii hore in maalan meeshan dee isqaad uu ku jiro kol haddii samictu iyo xadahanaa iyo akhbaranaa iyo kuwayaalaha uu isticmaalo ninkii hiqada ahaa hadda hiqadii mudalis buu noqon karaa isagoo hiqa ah ninkani hiqana wuu yahay mudelisna wuu yihi haddaba marka uu isagiiyo hiqa ah meelaha qaar samci iyo taxdiid caddeeyo wax itisaal tusinaya waynu aqbalaynaa xadiidkiisa mudelisba ha ahaado waa kuwa ku odhanaya rag badan oo sheekheynka ku sugan waa fulaan waa mudalisa laakiin maanta samci iyo taxdiid ayuu ku warinayaa bay ku odhanayaan samictu xadaanaa akhbaranaa lianna tadliisa laysa kadiban wainamaa huwa taxsiinu lidaahiri اlisnaadi wa darbun min alibhaami bilafdin muxtamil ayaa lagu warinayaa waa yar macaane xawaashooyin kaloo ahaaye dee beencad ninkii uma qastayo wuu yar rogrogaya waxa uu haddaba ka baxay tadliisulisnaadoo shuyuuq buu gudbay markaasaa waxau ihi fadu shuyuuqi kii shuyuuqa u saaxiibkaa tadliisu shuyuuqi dikruu sheegistiisa weeye raawigu uu sheegaa ashaykha sheekhiisii buu sheegayaa bimaa shay buu ku sheegayaa yuqfiihi sheekha qarinaya oo minka nisabin nisbooyina awisumaa ama ismi ah waaba kaas weeyaan tadliiska tadliisu shuyuuka la ydhaahdaa waxa weeye raawigiioo sheekhiisii ku tilmaama wax qarinaya waxaa qarinaya waaba nisbooyinkii oo loo nisbeeyo maxay beled ama qabiilo ama sanaco ama magaca buu ku sheegayaa aan looba aqooninba shaarixa ayaad ka sii eegaysaa amtiladana oo kuu sii wada caddaynaya markaa fulaan binu fulaan waxaan ka wariyey buu leeyihi fulaankii waa la baadhay lama garanayaba magacaanuu lahaa magacii caanka ahaa wuu ka tegey magac iska qariiba buu isticmaalay ama alfulaaniy ayuu leeyahay kii xirfadda noocaasa qaban jiray ama qolada ahaa markaa tadliisu shuyuukh baa laydhaa sheekhii buu markaa nasakhay oo macnaha uu dee yar bedbedelay laqabkii iyo kunyadii iyo waxyaabahaasina la midunbay noqonayaan qaarkood baa waxay idhahdeen xadaanaa cabdulaahi bnu abi cabdilaahi bnu cabdilaahi bnu abi cabdilaahi waxaanay ujeedaan cabdilaahi bnu abi daawuud asijistaaniy marka haddaba ha qariyo se laakiin qaradku u qariyey ayuunbaa la kala eegaya markaa in marmarka qaar uu qariyo ayaa laga yaabaa kownu shaykhihi ladii khayru samictu hiqa qofkii oon hiqo ahayn ama muta'akhir lwafaat haddii wuxuu u qariyay ceebay tahayna iyo markaa isagoo nin daciifa inoo qarinaya xadiidkii waa laga tegi haddiise laakiin markaa yari u yariyo waxyaabo kale ay tahay iyada markaa waa ka saalan tahay waxau haddaba u gudbayaa tadliiska tadliisu taswiiha laydhaha isqaaduhu ninkii raawiga ahaayoo rida addaciifa buu ridayaa nin tamar daran oo bayna hiqatayni laba hiqaa u dhexeeya yucrafu waxaa lagu yaqaanaa daakaa yucrafu daa taswiyati tadliisu taswiya lagu yaqaana min duuni maynin been la'aan min duuni kadib kanina waa mid kaba sii khatarsan kuwii hore oo ninkii raawiga ahaabaa sheekhiisa ridi maayo wuxuuse ridayaa sheekhiisa sheekhiisii oo markaa daciifa sheekha shishana waa xoog badan yahay markaa sheekhiisuna waa fiqo ka saddexaynaya sheekhiisana waa fiqo laakiin sheekhiisa iyo kaa saddexaadka u dhaxeeya ee sheekhiisa ku xiga ayaa daciifa xadiidkan ha la qaato ha hagaagee midhkan daciifka ah ka saar buu leeyahy markaasuu sanadkii isugu bixinayaa wada hiqaad fulaan fulaan can fulaan can fulaan waana ka ugu kadada badanoo dee sheekhanuu isagaa u sheekha ah ee aanu ridin ee kii ka shisheeye uu riday tadliis laguma yaqaano sidaa darteed nin la iska ilaalinaya maaha sheekhiisu markaa nin daciif ahoo laba hiqa ah ku dhex jiro uu rido waxaa la yidhaha tadliisu taswiya waxaana taswiye loogu magacaabay sanadkiibuu isku simay oo uu dhammaan ka wada dhigay mid hiqa ah isqaadahu ridistiisa addaciifa uu rido daciifkaoo bayna hiqatayni ku sugan yucrafu waxaa lagu yaqaanaa daa taswiya mid taswiya u saaxiiba baa lagu yaqaanaa min duuni maynin been la-aan waxau halkana ka sheegaya ashaadu walmunkar qaybta la ydhaahda xadiidka shaad iyo munkar maa xadiidka alfardu qofkii keliga ahaa fiihi dhexdiisa khaalafa uu khilaafay alladii kii yucaddu lagu tirinayo axfada inuu yahy mid ka xifdi badan aw akhara ama mid ka badan inuu yahay kol hadduu labadaa mid uu khilaafo matnan uu ku khilaafo aw sanadan uu ku khilaafo waxa weeye ashaadu dheh aw lam yakun khilaafu ama khilaafba ma jiro laakiin yubcaddu waxaa laga fogaynayaa kan riwaayadiisa min rutbati dabt ama ninka waxaaba laga fogeynayaa min rutbati dabt dabt iska derajadiisii baa laga fogeynayaa oo mid dabdiskiisu oo aada u liito wadaa kan dambe in lagu sheego tacriifka munkarka ayaa almusadadu ayaa kii musadadka ahaaya way isku yar khilaafsan yihiin marka la eego culimmadan isdilaaxu shaadka iyo munkarka oo shaadka waxaa la yidhahdaa qofkii hiqada ahaa oo khilaafa awthaq ka sii hiqaysan ama rag hiqaadoo badan munkarkiina waxaa la yidhahdaa ninkii daciifka ahaa oo khilaafa rag ka wanaagsan se laakiin isagu waxa uu ku leeyahay shaadkii waxa uu noqonayaa tacriifkaa uu raacay oo waa qofkii axfad ama akar khilaafa mid ka xifsi badan ama dad ka badan matniguu ku khilaafay ama sanadkuu ku khilaafay munkarkiibaa haddaba waxa uu ka dhigay qayb ka mida shaadka markaasaa waxa uu yihi munkar waxaa la yidhaahdaa qofkiioo laga fogeeyo darajatu dabdi oo aad xadiidkii warinaya nin daciif marka waxaa loodhaya xadiidkaasi waa munkar fulaanna waa munkar maxaa yeelay dabdiskiisa aada u liita laakiin kuwa kale waxay shardiyayaan isagoo daciifa haddana inu mukhaalafo la yimaado isagii wadalmusadadu buu ku leeyahay oo in la yidhaahdo munkarku waa ka noocana ayaaba ah buu yidhi ta wanaagsanee markaa fiican malfardu fiihi khaalafa aladii yucad waa ka uu qofka fardiga keliyii khilaafo ciddii lagu tirinaya inuu yahay axfado aw agtara mid ka xifdi badan ama ka cadad badan matnan aw sanadan midunbuu ku khilaafay aw lam yakun khilaafu khilaaf base laakiin ma jiro munkarkiibuu tacriifinaya gow laakiin yubcadu min rutbati dabdi qofkanunbaa darajadii dabdiska laga fogaynayaa oo loo arkayaa inaanu mid daabid ahayn wadalmusadadu kana ah kii la wanaajiyo alictibaaraatu walmutaabacaatu washawaahidu walafraad saddexdaasu haddana halkana ka sheegayaa markaa waxa u idhi wa sabru baadhid lilxadiidi la baadho hal yushaariku inuu la wadaagsanayo raawihii ka wariyey aw shaykhan lidaaka ama sheekhoo raawigaa u sugnaaday bal inuu la wadaagsanayo saalikun mid wad mid wadmayo oo raawiyihi baadhidda la baadhbaadhaabaa alictibaaru ah waxa uu ku idhi ictibaar iyo mutaabacaad iyo shawaahid iyo afraad tarjamadu waa imisa waxay ka kooban tahay afar qaybood ictibaar aynu tacriifinno ictibaar waxa weeye baadhidda la baadhbaadho xadiidkii raawigiisa inay cidila warisay ama la baadhbaadho sheekha raawigaasi uu leeyahay inay cidila warisay oo xadiidku dariiqo kale uu leeyahay baadhbaadhiddaa lafteeda saalik mid raawiye la baadhbaadhayo oo kale ayaaba ictibaar la yidhaahdaaba macnaha xadiidkii marka mutaabaca loo eegayo ama shaahid loo eegayo eegidda lafteeda ictibaara raadintaa qodqodistaa waa kaa kule markaa alictibaaru asabru baadhid wey lilxadiidi la baadho hal yushaariku raawihi qofka raawiga ah inuu la wadaagsanayo aw shaykhan lidaaka ama raawigaas sheekhuu leeyahay saaliku mid raawi inuu la wadaagsanayo cid kaloo la warisay jirto baadhista la baadhayo lafteeda ictibaara haddaba waxa uu kuui waxa uu ka hadlayaa tarjamada qaybteedii dambe in yakun haddii uu ahaado mujaamicun mid kula kulmaya filafdi xagga lafdiga fahuwa shaahidun wa taabicun weeyaan shaahid iyo taabicba waa lagu tilmaamaya wa in yakun macnan xagga macnaha oo qura hadduu kula kulmayana fa shaahidun faqad weeye waxa uu kuuhi marka aad baadhbaadho haddii aad hesho xadiidkii ninkani uu warinayo cid kale ay la warinayso lafdigooduna uu iswaafaqo waxaa lagu tirinayaa xadiidkaas inuu leeyahay taabic iyo shaahidba mar hadday lafdigii iska waafaqeen maxaad ogaatay macnihiina inay iska waafaqayaan labadii riwaayaad isu heshay sidaa darteed taabicna wiiye shaahidna wiiye xadiidkii kale aad soo heshay waxa uu noqday macnan uun mid ka waafaqay wa in yakun itawaafuqu macnan fa shaahidun faqad oo waxaynu odhanaynaa waa markhaati se laakiin laguma tilmaamayo taabicoodda isku lafdi maaha haddaba wuu ka sii gudbayba intaa ictibaar waad ogaatay taabicna waad ogaato waa markay lafdiga iska waafaqaan shaahidna waad ogaato waa marka ay iska waafaqaan macnaha waxa uu kuuhi walfardulmudlaqu fardi mudlaqa haddii aad maqasho hayru maa farada waa kaa aynu soo marnay wixii aan ahayn fardi mudlaqa iyo fardi nisbiyaa jira markaa fardiga mudlaqa ahi waxa weeye ka aan mutaabic iyo mushaahid midna lahayn yaa walfardulmudlaqu hayru maa farada kaa tegay wixii aan ahayn baa fardi mudlaqa lagu tilmaamaya walfardu nisbiyu fardiga nisbigaana maa xadiid baa la yidhaahdaa yuqayadu lagu qaydayo bihiqatin lagu qaydayo wa midlu daaka hiqadaa waxaa la mida beladun baa la mida aw amase can mucayanin qof mucayana xaggii ayuu taqiyiidkii ahaaday kamaa can bakrin kal xadiidiba weeyaan xadiidkii ruwiya can bakrin laga wariyey bakarkaasoo liwaa'ili loo nisbeeyo bakrubnu waa'ila iyo wanaxwihi wanaxwi daaka kaa iyo wixii la mida fadri ogow haddaba waxa uu ku yihi fardiga nisbigaahi waxa weeye ka lagu qaydo hiqo oo la yidhaahdo lam yarwi haada alxadiida hiqatun ilaa fulaan wax hiqaa hebel baa wariyey ama waxaa lagu waxa uu ku ihi kolkaa fardiga nisbigaahi waa ka lagu qaydo qof hiqa ama beled lagu qaydo aw can mucayanin oo markaas waxaa la odhan doonaa markaa la warinayo lam yarwi can bakrin غayru waa'il walam yarwihi can waa'ilin hayru bnu cuyayna waa wax la isku qayday wey qasri baa lagu sameeyey oo markaa can mucayanin kal xadiiu ladii waaba xadiidkii oo kale mee ka taqi waxaa la odhanaya aw kaana taqiidu bihiqa can mucayan oo hiqo oo markaa ayaa lagu qayday mucayan isaguna ka warinaya waaba xadiidka laga wariyey can bakri bakarkaoo almansuubi liwaail ee loo nisbeeyo bakr bnu waail yaa waa naxwi daaka fadri kaaya wixii la mida wey ogow waxa uu ku uhi walayse ma ahaanin fii aqsaami dalmuqayadi muqayadkan qaydihiisa dhexdooda dacfun wax dacfii ma ahaanin lifardiyatihaa mufradnimadeeda dartii uma ahaanin ee faltaqtadi dayo axaadiidtanaynu soo tilmaamayno ee fardiga ah mufrad bay tahay darteed dacfi uma soo gelayo ee dacfiga iyo la-aantii waxaa loo eegayaa shuruudihii aynu ku soo maraynay saxeixa iyo xasanka oo haddii shuruuddii uu wada oofsadana xasan iyo saxiix buu noqon haddii markaa shuruuddii laga waana waa daciif se laakiin fardi buu yahay daciif kama dhigayso almucallal walmudarib labadaa qaybood buu halkanna ka sheegayaa maa xadiidka daahiran yaslamu yaslamu ka nabadgelaya daahiran muuqaalka laakiin qad jaraa waxa dureeray fiihi dhexdiisa khafiyun caybun khafiyun ceeb qarsoon ayaa gudaha ugu jirta ceebtaasoo qaadixun xumaynaysa ceebka oo yadharu u muuqanaya liman daraa qofka ogaanaya waxa uu ku yidhi xadiidkan la yidhaahdo mucallalka tarjamada kaasaa horreeye e waxa weeye xadiidka muuqaalkana ka nabadgelaya oo wax ceebi aanay ka muuqanin hoostase waxa ugu qarsoon ceeb fool xun oo kharibaysa xadiidka oo u muuqanaysa liman daraa waa ninka markaa garanaya ee ah dee ragga nuqaada ah ee aad iyo aad fannigan ugu tabaxuray xaadiqa ah maa yaslamu daahiran laakiin qad jaraa fiihi khafiyun caybun khafiyun qaadixun oo waxyeelaya xadiidka oo yadharu liman daraa markaa waxaa jira ceeb khafi wax khafiya oo aan qaadix ahayn baa jira kaasuu ka ixtiraasaya kolkaas maxaa lagu garanayaa haddaba yuclamu waxa lagu garanayaa bilkhilaafi khilaafu dadka kala khilaafo iyo wa tafarudi keli noqosho isagoo cidlo ula baxo maca qaraa'inin maca qaraa'inin astaamo iyaday jiraan tadullu tusinaysa almuhtadii qofka hanuunsan tusinaysa waxa uu kuuhi waxaa lagu garanayaa khilaaf oo markaa uu khilaafo dadka kale oo ciddii ka axfadsanayd ama ka adbadsanayd ama ka cadad badnayd uu khilaafo tafarudna waa lagu garanaya oo cid kale oo ku raacdayba aanay jirinba qaraa'in kalaa lagu garanaya qofka muhtadiga ku hanuunaya tusinaysa oo markaa mursalkiibuu sawaab ka dhigaya min taswiibi irsaalin fi lmawsuul xadiidkii mawsuulka ahaa mawsuulka abaa wuxuu ku leeyahay mursalnimadiisu taswiib ka dhigaya aw waqfin fi lmarfuuc ama kii marfuuc ahaabuu ayuu ka dhigayaa mawquuf waidkhaali xadiidin fii xadiid ama laba xadiid oon isku mid ahayn buu dhex gelinaya waa astaamo loo garan kara inuu yahay xadiidkiisu mucallaq waxa uu ku uhi waqad yucilluuna inay ku cilleeyaan baa laga yaabaa xadiidkii bidaahirin ay bicaybin daahirin ceeb muuqata kaasoo qadaxa xumeeye xadiidka ka dacfi walfisqi waaba dacfi iyo fisqi ku jira een ragga iyo wa irsaalin rajaxa mursalnimo markaa uu la rajaxnaaday xadiidkii oo la rajaxay mucallal waxaa la ydhahaa ceeb qarsooni kay ku jirto mararka qaar waxaa ka dhacday ragga qaarkood in ceeb muuqato oo xadiidkii ku sugan ay uga dhigeen mucallal oo mucallal waxay iskaga tilmaamayaan xadiidka daciifka ah dee hadduu daciif yahay oo dacfigiisii uu muuqdana magacan inuu la baxa maahayn markaa taasina waa istilaax kaloo ragga qaar isticmaalo ogow oo maala hadduu dacfi ku sugan yahay ama raggii faasiqiina yihiin ama irsaal rajaxan uu ku sugan yahay irsaalin rajaxa waxa weeye macnihiisu mawquuf iyo mursal baa la isugu khilaafay markaasaa waxaa la rajaxay inuu mursal yahay dee haddii taa la rajaxay arrin muuqdana uu yahay xadiidkii daciif in lagu sheego way ahayd se laakiin marka lagu sheego mucallal waxa weeyaan waa istilaax gaara weeyaan waa taqliil qad mudaarica gashay say ku tusinayso waqad yuciluuna bidaahirin ay bicaybin daahirin qadaxa xumeeye ka bacfi walfisq xadiidkiioo daciifa ama raggiisiioo faasiqiina iyo irsaal rajaxa oo waa maws waa waxa weeyaan mawsuul iyo murs markaasaa irsaalkii la rajaxay kolkaa waa ceeb daahira in lagu tilmaamo mucallal may ahayn laakiin waa arrin jira mucalalkiibuu intaa kaga baxo mudaribkiibuu sheegayaa waxau ihi mudaribun maa xadiid weeye fiihi dhexdiisa raawin uu ku sugan yihi yakhtalifu iskhilaafaya iyo fasaacidan wixii ka sii badan duuna tarajuxin curifa tarjiix la'aantii tarjiix la aqoonsaday la'aantii wa huwa kaa aan mudaribka ahayna muudinun waxa uu koogaysiinayaa biducfi maa shay tamardarradii u duriba fiihi la ysku khilaafay kaasoo min isnaadina iyo wa matnina ee fajtanib iskaga durug mudaribka mudarib waxa weeye xadiidka dhexdiisa la ysku khilaafay oo yaa isku khilaafay raawi keliya isku khilaafo marna sidan yidhi marna sidan yidhi ama fasaacidan baa isku khilaafo ragna sidanay yidhahdeen ragna sidanay yidhaahdeen ha yidhaahdeena waa duuna tarajuxin oo haddii uu tarjiix yimaado oo aynu kala rajaxno dee mukhtalifulxadiid baynu ku soo marnay kaa oo kala rajaxay baa la qaadanaya waa kow haddaba markaa xadiidka dhexdiisa idiraabkaasi uu dhaco waxa uu markaa idiraabkaasi ogeysiinayaa oo uu muujinayaa in uu yahay daciif xadiidkaasi adugu sanad ama matni mid kasta ha ahaadee halka uu idiraabku dhacay ee isbaraambarkaasi ku jira wax tarjiixana laga waayey waxa weeyaan inuu daciif yahay buu ogeysiinayaa idiraabkaasi ee fajtanib ka duruf oo iskaga dheerow macnaha waxa weeye qaybaha waxa uu ku jiraa maxay marduudka laysa filmaali xaqun siwa zakaa iyo inna filmaali xaqan siwa zakaa markaa waaba labadaas weeyaan shaarixa ayaa markaa aad ka sii daalacanaysa amfiladiisa iyo iyo kolkaas warta had iyo jeer ka soo bixi karta iyo waxaynu halkan ka gelaynaa almudabbaj markaa riwaayatul aqraan iyo mudabbaj iyo waa kala caabsayn oo riwaayatul aqraan mudabajku waa qayb riwaayatul aqraanta uun soo hoosgelaysa oo riwaayatul aqraan waa labadii qof oo midi uun miduu ka wariyey mudabajkiina waxa weeye labadoodaoo kala qaata kana wuu ka qaadanayaa kana wuu ka qaadanayaa mudabaj waynu soo marnay isaga cafwan waxaynu halkan ka gelaynaa mudraj mudabaj xagga horeynu kusoo qaadanay mudabajun maa yanqulu lqariinu can akhara wa cagsuhum weynubu soo lahaa laakiin mudraj weeye tarjamadan iminku mudrajku markaa laba qaybood buu noqdaa idraajun fi sanad iyo idraajun filmatn idraajka markaa filmatniga waxaa u qaybsamayaa saddex mid awalkiiyo mid aakhirkiiyo mid awsadkaa idraajka markaa xagga sanadkaana ilaa afar qaybood baa loo qaybiya balse inta uu sheegaa baynu eegi doonaa xagga xukumkiisa marka la eego waa raddi weeye oo lama ogola in wax la dhex geliyo allaahuma mar baa la ogolyahayo inuu tafsiiru kelima noqoto mooyaane yataxanafu fii qaari xiraa wahuwa tacabud oo kale waxau idhi kalaamu raawin raawig hadalkii oo itasala bilxadiidi la xidhiidhay duuna bayaanin iyadoo aanu caddaynin mudrajun weeye waltusjilan idlaaq oo awal iyo akhriya awsadba ka dhig waxau idhi hadalkii raawigu haddii uu xadiidkii la xidhiidho isagoon caddaynin oo hadduu caddeeyo qaala fulaan la yidhaahdo waxa uu noqon doonaa markaa tafsiir laakiin mudraj lama yidhaahdo magacaan la bixi maayo ee wuxuu u egaanayaa xadiidkii buu egaanayaa markaa mudraj baa lagu tilmaamaa waltusjilan idlaaq oo markaan idlaaqo macnaha awalka iyo awsadka iyo aakhirka intaba uu dhici karaa amhiladana dee shaarixaaba ku wada dhigaya oo aad ka wada haysataa asbiqu lwudu'a weylun lilcaqaabi min annaar markaa waa mudrajun dee fii awali xadiid maxaa yeele n weylulcaqaabin buu xadiidku ahaa markaa wuxuu u gelayaa saddexdii qaybood ee sanad matniga halkaasuu kaga baxay waltusjilan oo shaarixaad ka qaadanaysa amilada saddexda qaybood sanadkiibuu galo waxau idhi idkhaalu bacdilmatni matniga barhkiioo la dhex geliya fii aakhara mid kale in yakhtalif isanadu hadduu iskhilaafo mudrajan mudrajan baa sukina lagu ogaaday sukina huwa mudrajan mudraj baa lagu ogaaday wa minhu waxaa sidoo waxaa ka mida mudrajkii an yarwiya inuu wariyo biitifaaqin iswaafaqid buu markaa kaga warinaya can mala'in rag kaanuu ahaa cala iftiraaqin kuwa markaa ku kala tagsan fii sanadi lmatni matniga sanadkiisa ku kala tagsanaa wa kullu maa dukira kanaynu soo sheegnay dhammaantii min nawci idraajin ayuu ka ahaaday min nawci idraajin idraaj nawcii xaal uu ka mid yahay fa xadruhu mamnuuciddiisaa shuhira la caan bixiyey inuu mamnuuc yahay baa la sheegay waxa uu ku leeyahay sheekh allow sanadkii idraajkii gelaya haddaan wax kaaga sheego waxa uu isdhex gelinayaa matniga matni dhan ayuu barh kale ku daraya labadii sanadna way iskhilaafsan yihin xadiid barhkii oo sanad gaara leh iyo xadiid dhan oo sanad iska leh ayuu xadiidkii barhka ahaa kaa kale ku daraya kaa barhka ahay sanadkii uu lahaana wuu ka tegayaaba markaa waxa weeye barhkii iyo kii dhammayska tirnaa wuu isku daba qabtay labadii sanad mid buu qaatay macnaheedu waxa weeye sanadkii kale barhku uu lahaa inuu idraajiyey oo uu qariyey oo uu isku dhexaasay labadii sanad markuu mid ka tegey ilaa waxay ahayd kan barh kalena inuu sanadkiisa ku sheego raggan kale ilemee werine kan dhammayska tiranna sanadkiisa inuu ku sheego haddaba markuu labadii sanad mid ka tegey waxa uu idraajiyey sanadkiibuu idraajiyey kaasi waa kaa hore wa minhu an yarwiya biitifaaqin can malayin kaanuu calaa iftiraaq iyaduna waa sida oo kale oo rag isku khilaafsanaa iftiraaq ku sugnaa ayuu markaas oo meela isku khilaafayay matni bay wada warinayaan waana kala laba sanadna way kala yihiin markaa meelana way isku khilaafsan yihin markaasaa waxa uu samaynayaa dee wuxuu leeyahay kol hadday ay isku matni warinayaan sanad qura wada tiiri sanad qura wada tiiri matni ha wariyeense laakiin waxay ku sugnaayeen iftiraaq oo dee midba meel buu markaas la gooni ahaa wa minhu an yarwiya biitifaaq iswaafaq buu can mala'in koox kaga warinayaa kaanuu ahaa cala iftiraaq kala tagsanaan wa ila thaaniya ashaara biqowli oo maalan waxa kaalkaa shaarixu kaaga ishaaraye oo meelahay isku khilaafsaneen iyaakum wadanna fa ina danna akdabu alxadiid walaa tajasasuu walaa tanaafasuu walaa taxaasaduu kolkaa kaa horena waxau ahaa laa tabaaqaduu walaa tadaabaru walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa tanaafasuu marka inuu ku siyaadiyey meelihii ay isku khilaafsanaayeen ayuunbuu isugu wada daroo nin buu u tiiriyey waxaanu lahayn shaarixaad aada uga sii eegaysa koox meela iftiraaq ku sugnaa ayuu isagu itifaaq kaga warinaya fii sanadil matni bay markaa isku khilaafsanaayeen markaasuu isagiina itifaaq ku wariyey dabeed intaa dhammaanteed waa min nawci lidraaj bay ka mid tahay faxadruhu shuhira inay mamnuuc tahay baa mashhuura intan oo dhammi alcaali waalnaazil halkanna waxa uu ka sheegayaa labada qaybood ee xadiidka ka mid ahee la yidhaahdo caali iyo naasil markaa caaliguna waa kii sanadkiisu u gaabnaa naasilkuna waa kii sanadkiisu u dheeraa xagga se luqa ahaan marka la eego waxaad yar moodaysaa caaliguna inuu yahay ka cadadkiisu uu badan yahay naasilkuna uu yahay sidaa cagsigeed laakiin waa sidaa hore aynu sheegnay markaa caaligan iyo naasilkani marka la eego iyagoo qaybaha xadiidka ka mid ah ilaa waxay noqonayaan sideed qaybood ama sagaal oo marka hore culuwigani haykalna waa leeyahay oo haykal ama habkaa structurkaasaa loo dhisayaa aynu markaa waraaqda kusoo qornay qaybihiisu waxa ay noqonayaan marka hore culuwu sifa iyo culuwulmasaafa ayaa loo qaybinayaa culuwu sifa waa laba qaybood qidamu simaaci iyo qidamulmowt waanu inoo dambeeyaa oo xagga dambe ku sheegi doonaa macnaha geerida oo kii wax laga maqloo geeridiisu ay horraysay iyo markaa labada nin oo mid maqalkooda horreeyey culuwulmasaafana waa laba qaybood culuwi nisbi ah iyo culuwi mudlaqa markaa culuwiga mudlaqa isagaa inoo sheegi doonaa waa nebigoo loo dhowaado un culuwiga nisbiga ah ayaa laba qaybood sii qaybsamaya imaam loo dhowaado iyo kitaab loo dhowaado kitaab loo dhowaado ayaa usii qaybsamaysa afar qaybood albedel almuwaafaqa almusaafaxa almusaawaat afartaa qaybood bay usii qaybsamaysa markaa haykalkaasee u sameeyaan culimmadu innaga oo kolkaa kollay dul marnay isaguna waa sheegi doonaa kolka inkastoo qaybtaa dambe aanu sheegaynin kitaab loo dhowaado afartaa qaybooda ka sii baxaya aanu sheegayn haddana kutubaha qaarkood sidaa aynu u sheegnay baad uga arki doonta markaa waa sideed qaybood ayay noqonayaan waxau idhi afdaluhu ka ugu fadli badan caaliga addaanii ka u dhowaaday weeye minanebiy nebiga ka u dhoweeya idaa yejii marka uu imanayo bisanadin qawiyin sanad qawiya mar hadduu ku soo arooro ee u dhow nebiga xaggiisa kaa ayaa warkaa waxa uu noqonayaa mid fadli badan oo masalan marka sanadkan iyo sanad kale laysu eego ayaa midi nebiga u dhow yahay kee nebiga u dhow baa waxaa la yidhaahdaa sanad caaliya weliba culuwigiisaasna waa mudlaq markaa kii nisbigaa isagoo sheegaya waxau idhi wa minhu caaligii waxaa ka mida maa mid ayaa ka mida numiya loo nisbeeyey lisitati lkutbi lixda kitaab ee markaa afartan sunanka iyo bukhaari iyo muslim loo nisbeeyey bukhaari muslim abaa daa'uud iyo tirmiidi iyo nasey iyo ibnu maaja lixda kitaabna waa lixda afartan sunanka la ydhaahday iyo markaa bukhaari iyo muslim bukhaari muslim abaa daa'uud tirmiidi nasey iyo ibnu maaja markaa dhowaanshaha kutubtaa mid ka mida loo dhowaado oo tii aynu lahayn waxaa ka soo baxaya afar bedel iyo muwaafaqo iyo musaafaxo iyo musaawaad halkaasay ka soo baxayaan wa minhu waxaa ka mida maa mid baa ka mida yantami u nisbo sheeganaya ilaa imaamin imaam ka mida a'immada mashhuurka ah oo min a'immati alxadiida dii sifatin caaliya kaalfiqi waalxifdi waadabt masalan imaamu maalik iyo imaamu shaafici oo kale weeyaan oo laba nin baa markay u abtirsadeen ayaa midi uu u dhowaaday markaa kaa u dhowaadaybaa waxaa la odhanayaa sanadkiisu waa caali ka kale ee ka durkayna waa naasil baa la odhanayaa markuu ka soo baxay culuwigii mudlaq ahaa iyo kii masaafaha ayaa halkan waxa uu ku sheegayaa culuwigii ahaa culuwigii noqonayay sifaha wa minhu waxaa ka mida kii caaliga ahaa maa mid baa ka mida calaa caali ku noqday biqidami almowt geerida oo horraysay darteed wa qidamu simaaci maqalka oo horreeyay aydan noqode ductilaa'in kor noqosho mid u saaxiiba weeyaan culuwigii waxaa ka mida buu ku yidhi mid ku caali noqday geeri horraysay darteed iyo mid ku caali noqday maqal horreeyey oo nin baa laba nin ka wada maqleen markaasaa dabeed mid geeridiisu ay horraysay labadii wada maqlay midna geeridiisu way dambaysay kaa geeridiisu ay horraysay baa xadiidkiisa uu noqonayaa caali ama laba nin ayaa nin ka wada maqlay markaa nin baa maqalkiisu in badan horreeyey kaa maqalkiisu wakhtiga hore uu ahaabuu xadiidkiisa caali noqonaya maxaa yeele sheegani markuu sii raagada waxaa laga yaabaa in khalalkiisa iyo arrimihiisu sii bataan halkaa markii uu kaga soo baxay caaligii haddii sideed qaybood aynu ku soo sheegnay dee sideeddaa sideedoodii unbaa naasilkiina uu noqonaya markaasaa waxau idhi wadiduhu caaligaa waxaa ka hor jeedo cagsi u ah annaasilu ka naasilka la ydhaahdo ayaa did u ah walmufadalu ka la dheeraad siiyeyna daaka kaa hore weeyaan oo markaa caaliga ayaa fadli badan oo wanaagsan caaligiina markaa waxauu noqday sanadku sanadkuna sidiisaba hortaa waa arrin ilaahay uu ku gooni yeelay ummaddan iyada ah culuwigiina waxau yahay arrin markaa sii wanaagsan oo fadli badan idaa lam yujbar marka aan la kabin almunazalu xadiidka naasilka ahi kolka aanu ahayn mid kabniiyasho helaya oo xoog leh waxa fadli badan ka hore se laakiin markuu ka naasilka ahay awood leeyahay uu mujbar yahay dee ka naasilkaabaa fadli badanaya oo maalan raggiisa ayaa fiqo ah way xifdi badan yihiin dabdi bay leeyihiin dee kaasunbaa noqonaya mid fadli badan oo wanaagsan halkanna almarfuuc almawduuc dheh qaybta loo yaqaano mawduuca ayuu halkan ka sheegayaa inkastoo culimmada qaarkood min aqsaam alxadiidba aanay ku darin maxaa yeele waa been haddana iyadoo dee kani uu xadiid ku tilmaamay waadica ahi laftiisa unbaa tiradoo lagu soo daray markaasaa waxau idhi wahuwa mawduucu makduubun bihi mid lagu been abuurtay weeye cala nebiyi nebigaa lagu been abuurtay laa tarwiha werinin aw tacmal bihi walaa tacmal bihi hana ku camal falin bal jannib fogee duuna bayaanin adigoon caddaynaynin ha werinin sharu man qofka ugu shar badan qofka oo intasaba lahu inuu u nisbo sheegtay man qof weeyaan adhara zuhda zuhdi muujista inuu zaahid yahay waxtasaba bilwadci wa bilwadci ixtasaba kuna ajri doonay dejintan uu markaa dejinaya waxaanuu ku tilmaamay xadiidka waxa uu idhi xadiidkan mawduuca haddii aynu tacriifino waa mid nebiga lagu been abuurtee laba midna kuuma bannaana in aad warayso iyo in aad ku camal fasho werinta mar baa lagu ogol yahay markaasina waxa weeye kolka aad caddaynayso ee aad kolkaa dadka uga digaysa sharkiisa iyo xumihiisa kolka haddaba waxa ugu shar badan buu ku yidhi cid werisa ka ah qofka sheegtay inuu saahid yahay ee yidhi wadcigan ama dejinta lafteedaan ixtisaab iyo ajri ka doonayaaba waaba sida kuwa tusaalaha uu ka sheegi doono qaar ka mid ee xadiidna nebigu waxa uu ahaa man xadaa canii bixadiidin yaraa annahu kadibun fa huwa axad lkadaabiin aw axadu lkadaabayn ee bitaniya wa biljamc qofka xadiid wariya ee arkaya inuu yahay been aniga layga sheegayo waxa uu yahay markaa kaasi beenaalayaasha mid ka mid a haddiise qofku uu caddaynaya waa la ogoliyey marka waa kuwa le kuwanuu ka hadlaya ee ugu sharka badan le waa kuwa leh nakdibu lahu laa calayhi man kadaba calaya mutacamidan markaa nakdibu lahu isaga dartii baanu u been sheegaynaa bay idhaahdeen marka xaasha shareecaddu waa ka nasahan tahay in been lagu kabo waxau haddaba tilmaamayaa qofkii dee wadcigaba ku ajri doonaya isagu markaasaa waxau idhi midlu ladii waaba kii oo kale sanaca sameeyey fi lfadaa'ili fadaa'il alqur'aan can turjumaani dikri qur'aanka kii turjumaankiisa ahaayoo ibnu cabbaasa isagoo ka warinaya sharu jaahilin wahuwa sharu jaahilin weeyaan jaahilkii ugu shar badnaa waxa uu ku leeyahay kaa markaa ugu sharka badan nin wariya xadiidka mawduuca ah waxa weeye mael ninkii nuux ninkaasuu ku tilmaamaya inuu ibnu cabbaas ka warinayay waaba sida kaas oo kale oo nuux ibnu abi maryam ayaa la odhan jiray abu cisma nuux ibnu abi maryam waxaana lagu tilmaami jiray biljaamic jaamicana waxay uga jeedaan aljaamic likulli shayin ila sidqa bayna waxba kagamay tegin wax walba wuu koobay run mooyaane dee kol hadday runu ka maqan tahay maxaa ku hadhay markaa sanaca fi lfadaa'il fadaa'il alqur'aan suurad walba wuxuu u soo arooriyay xadiid mawduuc ah oo markaa fadligeeda sheegaya can turjumaani dikrina wuu ka wariya ibnu cabbaas oo dee qur-aanka kii fasirayee markaa ninkaasi waa sharu jaahil weeya ninkaa nuux la yidhaahdaa markii layidhi maxaad sidan u yeeshaynaa dadkii waxay ku mashquuleen buu idhi fiqiga abuu xaniife iyo maqhaasi bnu isxaaq sidaa darteed dadkaan u soo jeedinayaa qur-aanka si aan u jeclaysiiyo dee oo aanay uga tegin buuri lidaaka ixtisaabkaa dartii ayuu qad aqarra qirtay biikhtilaaqin been abuurasho maa shay uu abuurtay shayga oo jaa'a ka yimid can ubayin ubay ibnu kacab biitifaaqin itifaaq ayuu markaa sidaas ku wariyey in macnaha uu yahay mid been abuuradkaa sameeyey ama biitifaaqin xaaluu ku sugay ikhtilaaqiisaas been abuuradkiisaas ixtisaabkaas isaga oo le ajri baan ku doonaya ninkii la odhan jiray maysaratu bnu cabdirabbi magacaa la odhan jiray ayaa isaguna waxa uu qirtay inuu nebiga ku been abuurtay ubay ibnu kacabna axaadiid badan uu ka wariyey oo fadaa'ilu suwaril qur'aanka hadlaya isaguna kaasina waa sharu jaahil markaa lidaaka ixtisaabkaa weeyaan isagoo isaguna waxbaan ixtisaabaya ajri baan doonaya ayuu axaadiid badan oo mawduuca sameeyey lidaaka ixtisaabkaa dartii buu qad aqarra qirtay biikhtilaaqin been abuurasho maa shay uu been abuurtay yarwi uu ka warinayo can ubayin shayga oo jaa'a yimid biitifaaqin yucrafu haddaba waxaa lagu garanayaa xadiidkaa mawduuca birikati qallafsanaan iyo waliqraar qirasho uu qirto kii dejiyey iyo wa bilqaraa'ini astaamo kale kaliqshicraar waaba qabandhacyo ku dhacaysa qofka arkaya iyo jidhka oo gilgilanaya waxyaabihii lagu garanaya xadiidka mawduuca haddii uu sheegay waxaa lagu garanayaa buu idhi rika markaa rikadaasi waxay noqonaysaa addacfu lillafdi waa ereyadiisa oo xun licadami fasaaxati ereyadii oon fasiix ahayn oo liita ilaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam kalaamkiisa fasiix buu ahaa markaa erayadiisu aad bay waxeel dheeraayeen kolkaa kalaamka hadduu fasiix noqon waayo waxaa la garanayaa inuu yahay mawduuc iqraar haddii uu qirtana waa la mid waaba sidaa nuux la ydhaa ninkaa nuux la yidhaahdaa uu qirtee qaraa'in astaamo kale iyaguna waa sidoo kale markaa qariinooyinkaa kale mawduucnimadiisa tusinaya waaba sida iqshicraar qabandhaci ku dhacaysa qofka oo waxa uu lahaa ibnuljaws xadiidka munkarka ah jidhka ayaa ka gilgilanaya qofka daalibulcilmigii markuu maqlo jidhkiisu wuu gilgilanayaa waxaana wax nuur la inaanu ahayn wuu arkaya iqshicraarku waa kaas wey almaqluub xadiidkii maqluubka ahaa waa laba qaybood oo maqluubulmatni iyo maqluubulisnaad sanadkoo la rogo iyo matnigoo la rogo kan markaa xagga sanadkaabaana had iyo jeer fara badan tusaalayaashiisana waxaa ka mid a xadiidkii ahaa warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akfahaa xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu ayuu midi rogayoo markaasaa waxau idhi xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaalu waa qalbi weeyaan dabaraguu ku sameeyey fa minhu waxaa ka mid a haddaba maqluubkii an yubdala raawin raawi in la bedelo ishtahara bilmatni matniga ku caanbaxay oo lagu yaqaanay inuu isagu warin jirin bilkhayri cid kale ayaa lagu bedelaya liiqraabi alkhabar khabarkii si qariib looga dhigo iyo wax cusub darteed ayaa markaa sidaa loo yeelaya wa minhu waxaa ka mida qalbulisnaad sanadkii oo la rogo kamaa liljucfi kamaa xasala liljucfi sidii bukhaari u xasishee u sugnaatay iyo ahli bakhdaad qoladii reer bakhdaad iyo bukhaari sidii ka dhexdhacday liqasdi ilkashfi qallabuuhu liqasdi ilkashfi iyagu waxa ay u dabagediyeen si ay bal u tijaabiyaan xifdiga uu leeyahay bukhaari qalbul isnaad iyo qalbulmatni wuxuu soo horraysiiyey qalbulmatni markaa waxa uu isaga ku sheegay waa in raawiga xadiidka mashhuurka ku caanka ahaa cid kale lagu bedelo xigmadda looga jeedaana ay tahay qofkaa la soo bedelay si loogu tilmaamo inuu maaragtay xadiidka warinayo arrin qariibana ay tahay ile mar kastoo nin uu soo kordho xadiid aan lagu aqoonin waxay noqonaysaa arrin qariibah oo kale markaa iyadoo xadiidkii laga dhigayo wax cusuboo wanaagsan ama inuu ninkanina wariyey siduu ka hole u wariyey oo kale in xadiidkii ciddii hore lagu yaqaanay cid aan ahayn loo dhiibo taasi waxay noqonaysaa waa qalbi xagga matniga ah weeyaan cidda samayn jirtayna waxaa masalan waaba isagoo saalim iyo naafic oo da isku dabaqaa isku bedela cidda samayn jirtay waxaa ka mid ahaa ninka la odhan jira xamaad ibnu camri nasiibi iyo bahluul ibnu cubayd alkandi labadoodaasoo kale waxaana tusaalihiisu noqonaya xadiidkii ahaa laa tabda'u lyahuuda wala nasaara bisalaam wa idaa laqiitum axadahum fii ariiqin fadaruuhu ilaa adyaqi xadiidkaas suhayl ibnu abi saalix baa lagu yaqaanay markaasuu can ilacmash dabeetana isaguna ka wariyey ninkaa xamaad la yidhahdaa isagoo sidaa samaynaya marka taasi waxa ay tahay taqriibin xadiidkii uu hariib ku ridaya weeyaan